Kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka lix iyo tobnaad oo boqornimadii yaasaa sannadeedii lix iyo soddonaad ayaa baxshaa oo ahaa boqorkii dalka israa'iil dalka yuhuuda ku kacay oo wuxuu dhisay raama inuusan qofna u oggolaan inuu ka baxo ama u galo aasaa oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda markaasaa aasaa lacag iyo daab ka soo bixiyey khasnadii guriga ilaa iyo kuwii guriga boqorkaba oo wuxuu u sii dhiibay benhadaad oo ahaa boqorkii suuriya oo dimashik deganaa oo wuxuu ku yidhi axdi baa inoo dhexeeya aniga iyo adiga oo aabbahay iyo aabbahaana wuu u dhexayn jiray haddaba bal eeg waxaan ku soo diray lacag iyo dahab saas aawadeed tag oo jebi axdiga aad la leedahay boqorka dalka israa'iil oo baxshaa ha iga tage markaasaa benhadaad dhegaystay hadalkii boqor aasaa oo saraakiishiisii iyo ciidankiisa ayuu u diray magaalooyinkii dalka israa'iil oo waxay dagaal ku dhufteen ciyoon iyo daan iyo aabeelmayim iyo magaalooyinkii wax lagu kaydin jiray oo reer naftaali oo dhan kolkuu baxshaa taas maqlay wuu ka tegey raama dhisideedii oo shuqulkiisiina wuu joojiyey markaasaa boqoraasaa soo kaxaystay dadkii yuhuuda oo dhan oo waxay wada qaadeen dhagxantii iyo alwaaxdii raama oo uu baashaa ku dhisayey kolkaasuu ku dhisay gebac iyo misbaah oo wakhtigaas ayaa xanaanii oo waxarkii ahaa u yimid aasaa oo ahaa boqorkii dalka yuhuuda oo wuxuu ku yidhi waxaad isku hadlaysay boqorka suuriya oo iskuma aadan hadlayn rabbiga ilaahaaga haddaba sidaas daraaddeed ciidanka boqorka suuriya gacantaada wuu ka baxsaday war kuwii reer etoobiya iyo reer luubiim sow ma ayan ahayn ciidan weyn oo wata gaadhi fardood iyo ciidan farduulaya oo aad iyo aad u badan oo weliba rabbigu wuxuu soo geliyey gacantaada maxaa yeelay rabbiga waad isku hadlaysay waayo rabbiga indhihiisu waxay hor iyo dib u fiiriyaan dunida oo dhan inuu ku adkeeyo kuwa qalbigoodu isaga xaggiisa ku quman yahay taas ayaad nacasnimo ku samaysay oo hadda kadib dagaallo baad ku jiri doontaa markaasaa aasaa waxarkii u cadhooday oo wuxuu ku riday xabsi maxaa yeelay aad buu ugu xanaaqay xaalkan daraaddiis oo islamarkaasaa aasaa baa dadkii qaarkiis dulmay oo baleega aasaa falimihiisii intii hore iyo intii dambeba waxay ku qoran yihiin kitaabkii boqorrada dalka yuhuuda iyo dalka israa'iil oo sannadii sagaal iyo soddonaad oo boqornimadiisa ayaa aasaa cagaa ka bukooday oo cudurkiisiina aad iyo aad buu weynaa oo weliba isagu cudurkiisii rabbiga uma uu doonin laakiinse wuxuu u doondoonay dhakhtarada oo sannaddii kow iyo afartanaad oo boqornimadiisa ayaa aasaa dhintay oo la seexday awowayaashiis oo waxaa lagu aasay qabriyadiisii uu ka qortay magaaladii daawud oo waxaa lagu jiifiyey sariir ay ka buuxaan calay udgoon iyo uunsi kala cayncayna oo lagu hagaajiyey sancada kuwa cadarka sameeya oo waxaa loo sameeyey dabshid aad u weyn